wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle ayaa tababar u furtay haweenka xubnaha ka ah golayaasha deegaanka iyo kuwa ka shaqeeya nabadda ee degmooyinka warshiiq iyo jowhar tababarkan ayaa diiradda saaraya sidii haweenkaasi ay u xoojin lahaayeen adkeysiga iyo waajibaadka shaqo ee ay bulshada u hayaan inta uu socday tababarka waxaa xoogga lagu saaray kor u qaadista awoodda haweenka si ay door muuqda ugu qaataan horumarinta iyo nabadda deegaanadooda qaar ka mid ah haweenka ka tirsan golaha deegaanka hirshabeelle ayaa ka hadlay madasha iyagoo sheegay in tababarkani uu muhiim u yahay halkan mahad gaara aan uga mahad celinaa wasaaradda arrimaha gudaha oo madashaan aadka u quruxda badan leh sukeenna keentay oo aan maanta wax badan meeshaan aan ka kordhisan doonno hadduu ilaa yaraa muddo aan isla jiri doonno gabdhaheenna martida noo ah degmadeennii jowhar caasimaddii hirshabeelle kusoo dhowaada waa ilaahay mahadiis waa marka ugu horrayso jowr aan imaado reer xeebeed aan nahay webiga aan soo baraynaa insha allah iyo beeraha waxaan rabaa in aan barto reer jowhar konsulka cusub ee jowhar u samaysan inaan baranno oaan la jaan qaadno waa wax muhiim ah oo noo ah
waxaan leeyahay waa farxad wanaagsan in maanta anagoo gabdhaa inta barnaamijkan naloo qabtay intaan ka shaqaynaynay oo nabaddana aan kasoo qayb qaadanay oon ku dhex jirnay intaas oo mxootood bulshada aan nahay xooga bulshada hooyadu waa xooga bulshada waxaan aad maanta ugu faraxsanahay anagoo ku sugan degmada jowhar si sharaf leh oo wanaag leh lagu soo dhaweeyey waxaan kaloo u mahad celinaynaa maamulkeena degmada warsheeq gudoomiyaha degmada warsheeq maxamed xasan bataan isagana sidoo kale qayb libaax ka qaatay inaan maanta heerkan aan soo gaa dowladana waan soo dhaweynaynaa sida gabdhaha ayaankan ay ugu qaybgelinayaan maamulka hirshabeelle waa ku faraxsanahay gabdhaha maasha allah
dhinaca kale xogahayaha dowladda hoose ee degmada jowhar maxamuud xasan bariise iyo gudoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada cusmaan maxamed mukhtaar cusmaan baari ayaa bogaadiyey tababarkaani loo qabtay haweenka ku jira golaha deegaanka aada ugu faraxsannahay maanta in brograamkan uno furmaayo qeybna ay ka yihiin haween ka socda degmada warshiiq oo isugu jira xubnaha golaha deegaanka iyo xubnaha kale ururada bulshada rayidka ee degmada warshiiq ee haweenka ah waxaan rabnaa inaan si gacmo furan idinku soo dhaweyno waxaan u mahad celinaynaa alla subxaana wa tacaala waxaan boogaadinaynaa isu imaatinkan qiimaha leh ee ururkii haweenka ee labada degmo iyo golahooda deegaanka dhinaca haweenka ay isku yimaadiin aadaan u soo dhaweynaa marka hore ilaahan ku mahadweynaa waa boogaadinaynaa waxaan leenahay si gaar ee soo dhowaada gabdhaha walaaleena ah